waad mahadsantahay faysal madaxa kooxda riidada soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waraysi uu siiyey warbaahin laga leeyahay dalka sacuudiga oo lagu magacaabo carab news waxa uu ka sheegay markii ugu horreysay in kooxda riidada soomaaliya ay aqoonsan tahay dowlad sharci ahna ay u aaminsan tahay maamulka yahuudda arrintan ayaa fajiciso ku noqotay dadka soomaaliyeed xilli adduunka oo idil uu indhaha ku hayo gumaadka ee yahuudda ay ka geysanayso dhulka filistiin arrimahaasna maanta dadka aad ayay dabcan ee ula fajiceen kooxda riidada soomaaliyana waxa ay bannaanka soo dhigtay mowqifkeeda ku aadan waxa ka soconaya dhulka filistiin marka hore aan dhegeysanno madaxa kooxda riidada soomaaliya iyo hadalka uu sida sariixa ah ugu caddaynayo in ay aqoonsan yihiin maamulka yahuudda
kuma baaqayno in la laayo ama la argagaxgeliyo maamulka israa'iil maya sidaas ma ahan annagu waan aqoonsannahay israa'iil waana ogolnahay jiritaanka israa'iil iyo inay tahay dowlad jirta qofna ma dafiri karo arrintaasi mowqifkaas ayaana ku taagnaan doonaa abidkeen
arrintan walaalka waxay u noqonaysaa ee xiriirka xasan sheekh maxamuud iyo yahuudda ee ka dhexeeya waxaa leeyahay ninkan tan iyo markii hanka siyaasadeed uu soo yeelanayeyba ee wuxuu cilaaqo iyo xiriir la lahaa diblomaasiyiin ee yahuud ah waxaana xilligan marxaladii ka horreysay ee soomaaliya uu madaxweynaha ka noqonayay labada kun laba iyo tobankii iyo wixii ka dambeeyeyba uu xiriir la yeelanayay ee maamulka yahuudda ee dhowr jeerna waxaa la sheegaa inuu safaro dhuumasho ah ku tagay ee dhulka yahuudda ay gumaysato si gaara magaalada tal abiib wargeyska lagu magacaabo the times of israel waxaa bishii may ee laba iyo labaatankeedii sanadkii labada kun laba iyo labaatanka ee dhowr iyo toban maalin un kadib markii lasoo doortay ee madaxweynenimada loo soo doortay xasan sheekh maxamuud maqaal ayay qortay maqaalkaas wuxuu wargeyskan ku sheegay in xasan sheekh maxamuud oo mar madaxweyne ka soo noqday soomaaliya mar kale dib loo doortay wuxuu markaas wargeyskan xaqiijiyey in xasan sheekh maxamuud sanadkii labada kun lix iyo tobankii xilli tiramkiisii hore ama marxaladiisii hore ee madaxweynaha uu ahaa uu xilka kasii degayey in uu booqasho ee safar dhuumasho ah ku tagay dhulka yahuudda ay gumaysato gaar ahaan tel abiib uuna la kulmay netanyahu balse iyadoo markaas wax laysla meeldhigayey qorshahana laysla dhoweynayey in ugu dambeyntii ee xasan sheekh maxamuud xilligaas uu dhacay doorashadiina looga guuleystay labada kun toddoba iyo tobankii laakiin wargeyska wuxuu mar kale leeyahay inay jirto rajo ah in mar kale xasan sheekh maxamuud iyo maamulka yahuudda ay cilaaqo xoogan samaystaan taasna ay fursad u tahay maamulka yahuudda maadaama hogaamiye ay aad isugu dhowaayeen uu mar kale doorashadii ku guuleystay oo soomaaliya madaxweyne uu ka noqday arrimahaasna dabcan xaqiiqadoodii maanta ayaa la hayaa oo si cad uu ugu dhiiraday madaxa kooxda riddada soomaaliya macadka lagu magacaabo washington institute waxaa isna warbixin uu qoray isla bishii may labada kun laba iyo labaatanka wuxuu sheegay in maamulka baiden ee maraykanka iyo imaaraadka carabta looga fadhiyo sidii hogaamiyahan lasoo doortay ee xasan sheekh maxamuud ay ugu cadaadin lahaayeen in uu xiriir la yeesho maamulka yahuudda taasna ay fursad u tahay wuxuu leeyahay maamulka baiden waxa aan ka doonayno marxaladan waxaa ka mid ah inuu soomaaliya ka dhigo dowlad aqoonsan maamulka yahuudda ee xasan sheekhna laga faa'iideysto maadaama uu yahay mid ay gacanta ku hayaan imaaraadka carabta iyo maamulka baiden wuxuu sidoo kale machadkaas warbixinta xilligaas uu qoray uu ku sheegay in loo baahan yahay in soomaaliya loo soo gudbiyo ama lagu soo faafiyo is-afgaradkii lagu magacaabi jiray ibraahimiyada oo ah is-afgarad ee la saxiixay sebtembar shan iyo tobankeedii labada kun iyo labaatankii kaas oo ahaa mid lagu go-aamiyey in yahuudda xiriiro lala samaysto gaar ahaan wadamada caalamka islaamka ay xiriiro la samaystaan xilligaas dowladaha ee go-aankaas u ololeynaya islamarkaana ku dhaqaaqay oo is-afgaradkaas saxiixay yahuuddana cilaaqo la samaystay waxaa ka mid ah baxriin imaaraadka carabta morocco suudan iyo dowlado kale laakiin markan xasan sheekh maxamuud isaga ayaaba si toosa ugu dhiiraday weliba marxaladan adag ee xaaladda filistiin ay ku jirto ee argagaxa leh isla xaaladaas iyadoo loo wada jeedo dadka soomaaliyeed ee uu sheeganayo inuu madaxweynaha u yahayna ay indhahooda ku arkayaan ayuu ku dhiiraday in uu aqoonsado maamulka yahuudda arrinta kale ee walaalka fajicisada leh waxay tahay waxaa loo yaqaano qaramada midoobay ee ururgaaleedka ee dowladaha dunida ka jira ay ku midaysan yihiin waxaa la sheegaa boqol sagaashan iyo saddex dowladood inay ka kooban yihiin dowladaha intaas la eg siddeed iyo labaatan dowladood oo keliya ayaa aqoonsan maamulka yahuudda oo intooda kale ma aqoonsana waxayna ka aaminsan yihin dowlad sharci darro ah arrinta kale ee fajicisada leh waxay tahay siddeed iyo labaatankaas dowladood ee aqoonsan yahuudda shan iyo labaatan ka mid ah waa kuwa sheegta dowladaha caalamka islaamka waxaa intaas kasii daran shan iyo toban ka mid a dowladahaas waa kuwa ururka jaamacadda carabta ku jira ee dowladaha carabta ah tobanna waa kuwa aan carabta ahayn ka sideed iyo labaatanka aqoonsan maamulka yahuudda shan iyo labaatan ka mid ah wadamada caalamka islaamka sheegta ayaa kamid a kuwa aqoonsan arrinta la yaab kale waxaa ka mid a in dowlado badan oo gaalo ah sida cuuba venezuela iyo waqooyiga kuuriya aysan marnaba aqoonsanayn maamulka yahuudda xili dadkii dhulkooda ay haysatay dhulalkoodii madaxdii ka talinaysa ay ku dhiiradeen inay maamulka yahuudda aqoonsadaan oo xasan sheekh maxamuud oo iminka ugu dambeeyey uu si calana oo aan gabasho lahayn ugu dhiiraday marka arintaasna dabcan waxay ka mid tahay arrimaha la doonayo inay dadka muslimiinta ah ee ku kala ogaadaan xaqiiqda ee siraaca socda iyo hardanka socda iyo wejiga dhabta ah ee xukaamta maanta ka talinaya dhulalka caalamka islaamka